bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaraadi hadalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo isina sii baxayso talaada ayna soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha tobanaad ee oktoobar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu weebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona qaraxyo waaweyn ayaa maanta gelgelay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saddex qarax ayaa markaasi lala egtay xarunta lamagalaay ee magaaladaasi beledweyne khasaare kala duwan iskugu jira dhamayshiyi dhaawac ayaana ka dhashay mas-uuliyiin maamulka ka mid ah ayaana ku geeriyooday qaybka ama uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka hirshabelle iyo gudoomiye ku-xigeenka ee dhanka arrimaha maaliyadda ee gobolkaasi hiiraan caawa ead dhegeysan doontaan saaxiibaal khasaaraha halka uu leegyahay iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay weerarada isnidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kaloo caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada beledweyne oo caawa muqdisho la soo gaarsiiyey xaaladooda caafimaadna halkan lagu dabiibi doono mas-uuliyiin xildhibaano iyo saraakiil ayaana sidoo kale si faahfaahsan arrintaas uga hadlay oona ka warbixiyey xaaladaha halka ay marayaan iyo khasaaraha halka uu leegyahay dhimashada iyo dhaawacana tirada al-shabaab ee sheegatay iyo sida ay markaasi wax u dhaceen caawa waraysi iyo falanqeyn ku saabsan ayaad maqli doontaan saaxiibyaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijkan ku heena saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa ciidamada amniga wuxuu sheegay inay la wareegeen shan guri oo markaasi u kuraysaneed shabakad ka tirsaneed al-shabaab iyo markaasi shakhsiyaadkii markaa guryaha ku sugnaa shir jaraad uu maanta qabtay gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrintaas ugu faahfaahin aad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona xogihii guud ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdikariim buux ayaa iska casilay xilkii xogyaha golaha shacabka ayadoona dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka uu xogya cusub magacaabay shakhsigaa magacaabay waa kuma caawiyaad dhegeysan doontaan maxay tahay sababtuu isku casilay xogigii markaasi xilka wax ka badan tobanka sano soo hayay sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa wasiirka diinta iyo waqaafta xukuumadda soomaaliya mukhtaar roobo abu mansuur ayaa markaas waxa uu sheegay in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo kulan markaasi ka dhacay muqdisho uu ka qayb galay oo ah haweenka markaasi ay soo qabanqaabeen ayaa ah uu hadalkaasi ka jeediyey qodobadaasi wixii soo kordha caawayd maqli doontaan saaxiibayaal cabdihaab cabdiqaadir ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmudna barnaamijku waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habe wanaagsaneen hawdanka ilahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiah dalsine magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinayaa qodobo kala duwan horaac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaa isku bilaabeynaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo wararka ugu waaweyn maanta halkaas dhacdooyinka laga soo wariyey ay qeyb ka tahay qaraxyo isxiga ayaa maanta barqadii halkaasi ka dhacay oo si ugu weyn markaasi gudaha magaalada loogu dareemay uuro iyo qiiqna markaasi mar qura awooda markaa isku sii sheeray waxaa markaasi macluumaadada kasoo baxayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay sheegayaan in laba qarax oo markaasi gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey lagu weeraray xarunta ama afaafka hore xarunta lamagalaay ee magaaladaasi beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana markaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dad mas-uuliyiin maamulka ka mid a ayaa ku geeriyooday kuwo kalena dhaawacyo culus ayaa ka soo gaaray halka markaasi dadkii inta badan dhaawacyada soo gaareen loo soo qaaday magaalada muqdisho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka dhacay saddex qarax oo geystay khasaaro iskugu jira dhimashadii dhaawac kuwaas oo laba ka mid ah ay sixigeen sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ilo wareedo lagu kalsoon yahay qaraxyadan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labaatan qofood iyadoona markaas labada qarax ee ugu horreysay ee dhaceen subaxnimadii hore ee maanta masaaika kuwaas ahaa kuwo markaasi lagu soo xiray gawaari waaweyn labada qarax ee hore ayaa lala beegsaday xarunta lamagalaay oo fariisin u ah madaxda maamulka hirshabelle iyo kuwa gobolka halka midka saddexaadna uu fuliyey qof qarax isku soo xiray uu markaasi ka dhacay saldhig weyn ee magaaladaasi beledweyne ee gobolka hiiraan qaraxyadii saaka ayaa waxaa la xaqiijiyey in dadka ku dhintay ay ka mid ahaayeen wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle allah u naxariistay zakariya hure iyo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka hiiraan abuukar sheekh maadey al-shabaab ayaa dhan kala sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan waxayna waxaana markaas afeen u hadlay al-shabaab ogan wacdicasiis muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo markaas ismidaamiin ah dowladan waxaa markaas ay xudun u ahayd abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab markaa ka socda oo ciidanka dowladda iyo markaasi maleeshiyaadka deegaanka ay tuulooyin badan ay ka qabsadeen al-shabaab dhanka kaleente waxaa ka hadlay safaaradda maraykanka ee muqdisho war ka soo saartay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxayna markaasi ay cambaareeyeen sida ay markaasi wax u dhaceen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa qadka telefoonka kula xirnay waryahiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mustafa alcadow oo marka hore bal inoo faahfaahinaya wararkii ugu dambeeyey iyo khasaaraha iyo sida ay wax u dhaceen qaraxyadii labada ahaa isxigay ee goorsii horreysay maanta ka dhacay magaalada
abuukar aada umahadsan tahay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa laba qarax oo waaweyn oo ka dhacay maanta magaalada beledweyne gobolka hiiraan qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka hiiraan uu kaga arrimiyo qaraxa labaadna waxa uu ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka hiiraan waxaana sidoo kale kasoo baxaya khasaare kala duwan oo ka dhashay qaraxyadaasi ka koowaad oo marka la fiiriyo kii hore waa ka koowaad marka la fiiriyo oo ka saqirnaa ka labaad ka labaad ayaa aada u weynaa waxaana sidoo kale lala beegsaday xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan allah u naxariistay mas-uuliyiinta dhinta waxaa ka mid ah jamaariyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan abuukar cabdullaahi maadey waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle waxaana sidoo kale markaasi dhaawaca xubno kale oo maamulka iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo kan hirshabelleba la shaqaynaya
waayahay wasiiradan qaarkoodna geeriyooday kuwana ay dhaawacmeen ma xerada lamagalaay bay ku sugnaayeen mise saldhigga booliska
waa mahadsan tahay abuukarow kan koowaad oo ka dhacay afaafka hore waxaa ku sugnaa goobtaasi mas-uuliyiin isla kan labaadna waxaa ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka waxaana sidoo kale goobtaasi ay noqotay midda ugu khasaaraha badan oo waxaa gebi ahaanba burburay xarumihii iyo sidoo kale dhismihii halkaasi ka agdhowaa inkastoo aana si rasmi aana loo ogeyn khasaaraha kale balse haatan waxaa la xaqiijiyey dhimashada wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle iyo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan abuukar cabdullaahi maadey abuukar labadooduba waxay ahaayeen midka koowaad gaari waxa uu ahaa nuuca raaxada kan labaadna waxa uu ahaa gaari nuuca xamuulka qaadaha labadooduna waxay ka dhaceen gudaha xarunta maamulka gobolka hiiraan waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare kala duwan guud ahaanna waxaa inta badan burburay dhismihii aagaasi kaaga dhawaa khasaaraha shacabka ka waran intuu leegyahay
inkastoo goobta ay haatan ay xireen ciidamada ammaanka dhaawacyo kala duwan ayaa halkaasi laga soo qaaday oo la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee magaalada beledweyne ugu yaraan ilaa shan qofood ayaa dhaawacooda waxaa laga soo qaaday goobta uu qaraxu uu ka dhacay xaaladda hadda ka waran sidee tahay
xaaladda inta badan wadooyinka soo galay iyo kuwa ka baxa xarunta maamulka gobolka hiiraan waxaa xiray ciidamada ammaanka waxaana inta badan magaaladu ay tahay mid aad u qasan dadweyne fara badan ayaa wadooyinku ku arkaysa oo raadinaya eheladooda iyo sidoo kale asxaabtooda iyadoona sidoo kale ciidamada ammaanku ay rasaas dadkaasi ku kala eriyaan
kaasi wuxuu ahaa waryahiga magaalada beledweyne mustafa cali cadow oo xogta qaraxyadii labada ahaas xigay iyo markaa inooga warbixinayay oo wararka ugu dambeeyey markaasi nala wadaagay khasaaraha aad buu usii kordhayaa marmarka dambeysa oo dhismaha goobihii markaasi wararada ay ka dhaceen ayaana burbur xoogan soo gaaray dadka qaar waxaa la sheegaya inay ku horjiraan dhismaha maadaama markaa xaaladdu ay tahay mid aad u cakiran dhan kale booliiska ayaana bandow uu kusoo rogo afar saaca in wax raqaaqa aysan ka jir magaalada oo dadka markaa guryahooda ay joogaana waan kusii soconaynaa heesla wararkaas aan ku gujirnay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka tacsiiday markaasi geerida dadka mas-uuliyiinta ah iyo dadkii shacabkaaba ay ku nufeeyeen qarxyadii maanta isxigay ee ka dhacay xarunta lamagala ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre madaxweynaha maamulka hirshabeelle ku-xigeenkiisa guddoonka golaha shacabka baarlamaanka siyaasiyiin iyo sidoo kaleete dad kale oo shacaba ayaa dhankooda siyaabooyin kala duwan ugu tacsiiyey bal marka hore aan dhegaysano madaxda tacsida ay direen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan taxasiyo u dirayaa aniga oo ku hadlayo magaca golaha shacabka gaar ahaan golaha joogtad oo maanta fadhiyo shirkaan haddaan u fadhiyno geeridiina soo gaartay qarax oo ummad lagu halaagay oo musiibaha in beledweyne ka dhacday hadda fadhigan loo sheegay aada iyo aad baan ugu xunnahay arxanlaawiyaashii diinta baan ka sheegtay oo ummadda soomaaliyeed hilaaga la daba joogay inay masiibadaas meesha hadda ka rideen oo dad badan ku dhammaaday aan loo sheegay wasiir ku jiro gudoomiye ku-xigeen ku jiro iyo shacab badan iyo ciidamo inay meeshaas ku halaagsameen aan loo sheegay arrintaas waan ummadda soomaaliyeed ugu tacsiyeynaynaa intii ku dhammatay janatulfirdows allah uu bashaareeyo waa shahiidin dulmi lagu dilay gacan gardaran dishay dadkii waxaas ka dambeeyey waa dad maaragtay ilaahay ka furtay maaragtay ummadda soomaaliyeed ciqaabteeda maalin kasta joogay noqdeen marka waxaan leenahay allaha u naxariisto intii dhamatay ummadda soomaaliyeedna sabir jamiila allah idin siiyo waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed in arrintaas intii muraalkeeda dhaawacdo arxawayaanshaan arxaanlaawayaashaan inaan dagaalkooda laga daalin intay wax ka joogaan saasay wadayaan intay wax ka joogaan maalinba inay ummadda ka naxiyaan in maaragtay maato laayaan shacab inay laayaan ayagana kama daalayaan anagu marka waxaan rajaynaynaa runtii hariiran oo aan runtii aada uga mahadcelinayno si geesalaman wadiinleh wadaniidno leh yani islaamnimo leh u jihaaday markii la dulmiyey la dulmiyey ceelashooda la gubay maatadooda la laayay kacay oo runtii ummadda soomaaliyeed maanta ku daynaysay ma u malaynayo taas inay fahmigooda iyo maaragtay moraalkooda in wax ku gaarayaan dadkaas waa ahlu janno galanka gardarna dishay marka waxaan leenahay walaalayaal hala samro ilaahay xaggiisa loo samro hana la adkaysto imtixaan baan ku jirnaa imtixaankaas waxaan kaga guulaysan karnaa anagoo ilaahay tala saarano geesanimada iyo kalsoonida dagaalkugalna aan sii wadno waxaan maaragtay ummadda soomaaliyeed caqabada ku noqdayn meel iska saar unbaan kaga bixi karnaa waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad sabir jamiila insha allahu dowladda soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa dhaawacgaas meesha daadsan in gurmud dhabe loo sameeyo intii maaragtay la badbaadin karo la badbaadiyo ilaahay baan u barinaynaa dhibaatada ummadda soomaaliyeed alla xagbiyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya dhammaan dadka akhyaarta fadhida iyo maaragtay ummadda ku mashquulsan aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyahayaa dhibaatadii baaxadda laheyd ee argagixisada nabadiidka ay u geysatay ee ummadda ku nool hirshabeelle gaar ahaana magaalada beledweyne waxaan leehay inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad deg deg ha siiyo argagixisada waxaa lagu yaqaanaa mar kastay xanuun dareemaan ee ciidamada dowladda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dadka deegaanka ay gacan adag ku qabtaan ambay xanuujiyaan waxaa lagu yaqaanaa inay qaraxyo dadka shacabkaa ay la eegtaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan leeahay xanuunkaa dareenteen waa laydinku sii wadaayaa dadka dhintana waxaan u aragnaa in wakhtigoodii dhammaaday kullu nafsi daa'iqatulmowt fa idaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna saacatana ilaahay leeyahay dadka dhintay waxaan aaminsannahay ummad aqiida lahaan nahay oo islaamah waxaan aaminsannahay wakhtigoodu inuu dhammaaday dhibaatada iyo xanuunkaa dareenteen waa laydinku sii wadaayaa haddii ilaahay raalli ka naqdo dalkana waa laydinka saarayaa waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda hirshabeelle in cadowga nabaddiidka ee nolosha u diiday ee aada arkaysiin inuu meeluu dhaafayo aysan jirin ouna guri kugu dhaafaynin ouna masaajid kugu dhaafaynin ou nololoo dhan ouna ku ogolayn dadaalka iyo dagaalka aad ku wadiin ha lagu sii wado waa ka adkaanaynaa ilaahay idankiis allaan tala saarahaynaa xooggaynana waa isugu geyhaynaahe ha lala dagaalo xanuunkay dareemeen ha lagu sii wado dalkana waa laga sifaynaa ilaahay idankiis guud ahaan inti ku shahiiday dadkii qiimiga badnaay oo isugu jiray mas-uuliyiin kala duwan waxaan leeahay ilaahay jannada ha idinka waraabiyo waa shahiideen idinkoo dalkiina iyo dadkiina difaacaya dhimateene ilaahay idiin naxariistaan leeahay ee gaar ahaan walaalaha jabuuti ciidamada hiil walaal dadkii ka dhintay iyagana waxaan leeahay ilaahay ha idiin naxariisto dadkii dhaawacmana allah idin caafiyo naftiina iyo maalkiina aad u hurteen ummadda soomaaliyeed sidaad nabadgelyo iyo barwaaqa u gaarsii laheedeene waxaan leeahay ilaahay intii dhimatay jannaha ka waraabiyo intii dhaawacantan allah caafiyo haddii ilaahay raalli ka noqdo ballantaynu waxay tahay inaan ad adeegan ka qaadno inaan la dagaalanno cadowga inay xanuunka ay dareemeen aan ku sii wadno inaan laba jibaarno dagaalka iyo ma aragtaya xoraynta aan ka wadno deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan dhibaatadii ka dhacday inta ku dhimatay waxaan leeahay ilaahay ha idiin naxariisto hadday tahay dhibaatadii qaraxyada maanta dhacay iyo hadday tahay dadkii qiimiga badnaay ee ka horreeyey ee dagaaladii ku dhintay foolka foolka ahay intaba waxaan leeay ilaahay jannada haydinka waraabiyo intii dhaawacantana ilaahay caafimaad deg deg ha siiyo ballantaynu waa inaan dadaalka sii laba jibaarno ballantaynu waa inaan ad adeeg iyo kalsooni ka qaadno waxaa xaqeeqa way jabeen way jabeen dalkana waa laga ciribtira ilaahay idankiisa ballantaynu waa inaan dagaalka iyo dadaalka sii laba jibaarno iskuna duubnaano aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
inaa lilahi waa inaa ilayhi raajicuun innaa lilahi waa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkii mas-uuliyiinta ahaay iyo dadkii shacabka ahay oo saaka halkaa ku geeriyooday ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay samar iyo iimaan ha laga siiyo soomaaliya oo dhan ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo oo saakay ka dhacay magaalada beledweyne ummaddii ku geeriyootay waa ka tacsiyadaynaa waxaan leeyahay gacanka xaq daranaad dishay allaha u naxariisto allaha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay ha caafiyo ilaahay ha caafiyo waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinnay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahaay waana lagu yaqiinee hadda waxaan ka fila waynayna maahan waxay rabaan dadka soomaaliyeed oo argagixisada la diraa inay ku niyadjibiyaan inay ku cabsigeliyaan waxaan u sheegaha inayna lagu cabsoonayn ayna dadka la dirinaao argagixisada inaynay ku cabsigeli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin waa dhiiri baana ka qaadaynaa adadkaanaan ka qaadaynaa abaabulay noo tahay dadka soomaaliyeedna waa ku abaabulmayaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed argagixisada wixii ka soo gaaray meel kastay joogaan ay saaka u dambaysay beledweyne qaraxay ka sameeyeen ilaahay ha u naxariisto waa falalkoodii xumaay oo guracnaay oo argagixisada ahay oo fulaynimada ahay dadkana ay ku cabsi gelinaayeen waxaan u sheegaa warnimayow saas ku cabso mayno waa idigu ogaynay dhaqankan mana idiiga cabsanayn mana idiiga cabsan doonno waxaan idin leeyahay marka isku talagala waa isku talagelaynaahe ilaahayna waa taladu waa noo saaran tahay
kuwaas waxay ahayeen madaxda markaasi hirshabeelle iyo federaalkab ah oo guddoongalaa shacabka markaa ka tacsiinayay dadka ku dhintay weerarkii isxigay maanta ka dhaca magaalada beledweyne dhinaca kale xildhibaan cabdulaahi maxamed sanbuluushe oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsan oo balweyne ama hiiraan kasoo jeeda ayaa ka hadlay arrinta maanta dhacday wuxuu sheegay reer hiiraan way ay sii wadi doonaan buri dagaalka ay kula jiraan al-shabaab mana saameynayaan buu yidhi qaraxyada baladweyne ka dhacay
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun Een, waxaan ka xumahay wixii ka dhacay maanta beledweyne oo ahaa masiibo masiibo qaran Een, weeraro isdaba jooga oo baabuur qaraxyo ah oo loola bartilmaamsaday goobo shacabka ay degyihiin iyo goobo maamulka hirshabeelle iyo maamulka gobolka uu leehay uu ahaa dad aada u fara badan oo masaakiina oo aan waxba galabsan oo shacab ah ayaa lagu xasuuqay Een, dhimashada intaan isleeyahay ilaa hadda preliminary informationka ama xogta hordhaca waxay sheegaysaa in ka badan soddon inay dhimatay dhaawacuna uu boqol kor u dhaafay Een, sida loo- laga warqabana waxaa buux dhaafay isbitaaladii ka shaqeynaya magaalada beledweyne runtii arrinkaas wuxuu ahaa arrin nabar aad filaysin xadin malax ah muddaba waad la socotay howlgalla military iyo guluf colaadeed oo iska caabin ay wadeen shacabku ayaa ka socday gobolka hiiraan jugo waaweyn iyo guuldarrooyin waaweyn ay kala kulmeen shabaab sidaas darteed ayay waxay isku dayaan inay desperate measures ama tallaabooyin nafla caarinimo ah ay qaadaan oo argoosi ah ujeeddaduna waxay tahay in ay ku qalqaliyaan ama ay ku qasbaan in laga joogsado weerarka lagu haayo isdifaaca iyo iscaabinta shacabka inay carqaladeeyaan ama ay dibu dhac ku keentaa ayay isku dayayaan dabcan qaraxii ugu horreeyay oo beledweyne ku sameeyaana ma ahan waa la socotaa june 2009kii waa kuwii qaraxii ugu horreeyay beledweyne u geystay kuna dilay wasiirkii amniga allah u naxariistay cumar xaanshe aadan iyo ambasador cabdikariim faarax laqayo iyo dad aada u fara badan oo u badan waxgaradkii iyo indhihii reer hiiraan ah Een, qaraxyo kaleeto oo fara badanna waa jireen waana la socotay haddana doorashadii dhoweed ee abril iyo maarso iyo abril in ay xildhibaano fara badan iyo dad fara badan oo shacab ay ku laayeen ay ku jirta allah u naxariistay xildhibaanad aamina maxamed kanuna kii kaleeto oo iskeelkaas ama baaxaddaas lagayuu ahaa dabcan saddex qarax oo isxigta ayay haayeen sida muuqatana dadka xanuujiya isnihiin because ayaga ayaa xanuunsaday marka waxayna ku tusinaysaa hadda taas calaamad u tahay qof kasta ama dhulka hoostooda nimankaas ka gal ama guri ka hoosgal ama geed ka hoosgal qof ay dhaafayeen ay meel ay kugu dhaafayaan ma jirto actually dadka badbaadaya waa dadka furunta ku jira oo ayaga one one ay isku hayaan
weli barnaamijka wareega wararka afarlabaatanka sac raadi hadalsina magaalada muqdisho ayaanu ku guujirnaa saaxiib yaal wararka qaraxa ayaana weli bartanka kaga jirnaahi qaar kamida dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa caawa muqdisho lasoo gaarsiiyey mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ayaana garoonka diyaaradaha aadan cadde markaasi ku sugnaa oo halkaasi eh, kaga warbixiyay xaaladda dhaawacyada iyo halka loo kala qashiyo waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka caafimaadka ee soomaaliya iyo markaasi mas-uuliyiintii kale ee xildhibaano halkaasina kula hadlay warbaahinta ayagoona ka warbixiyay dhaawacyada iyo goobaha loo kala qorsheeyay in markaasi la geen doono
dareemi kartiin xaalad adag oo runtii dhib badan laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu mid midii ugu dambaysa alla ka dhigo dhaawacday yimiday kow iyo labaatan dhaawac waaye oo haddana soo gaaray Een, waxaa noola sheegayaa dhaawacyo kalantood inay weli jiraan laakiin magaaladii oo xirxiran darteed aan la samay karin haddii ilaahay yidhaahdo een, eh, wixii ugu horeeya xilliga ugu horeeya ay suurto gashane diyaaradihii waa u diyaar insha allah mudane gudoomiye mudane wasiir waana soo daldali doonaa haddii ilahay yidhaahdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa cadowgan ummadda soomaaliyeed runtii dhibaatada weyn ku hayo inuu ilaahay naga dul qaado Eh, dee soomaalina waxaa la rabaa inay heer hiiraan kaliya aan loogu fiirsanin oo runtii shaqada soomaali meel kasii joogta ay ka gasho Eh, hal mar aan qacmaha isa saarno haddaan qacmaha isa saarno waan ka guulaysanaynaa aad iyo aada umahadsantihiin ilaahay u naxariisto intii ku dhimato maanta falkii argixisada lahaa oo shacabkii masaakiinta ahaa ee joogay halkaasi ay u geysteen arxanlaawayaashii oo beryahan dagaalka uu ku socday shacabka waxaa kiciyey waxay ahaaday dulmiga faraha badan ee loo geysanayo ee marba dhinac ka soo gelayo mar ceelasha laga gubo mar carruurta laga xasuuqo mar raashinka laga gubo mar maatada sidaan oo kale ay dhib ugu dhaco ayaa soo gaarsiiya dadku inay kacaan marka markii dee dadku ku kaceen eh, qofka cadowga waxaa la yaqaanaa ama qofka eh, xishoodka leh asgariga ka soo horjeeda ama qofka la dagaalamayo la dagaalanyaa laakiin ayagu intay gadaalka soo wareegaan ayay dadka masaakiinta oo shacabka ah oo hadda aan arkayna dhaawacyada waa carruur waa islaan xaamilo ah waa dadka noocaas ahay ayay qarxinaa inay baabi'inayaan marka dareenkaasi wuxuu muujinayaa inaysan jirin wax islaamnimo ah oo dadkaasi baaqi ku ah iyo wax soomaalinimo ah oo baaqi ku ah marka waa cadow noola soo diray cadowgaa noola soo dirana haddii ilaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed waa ka gungaari doonyaa waan iska celiyana haddii ilaa yidhaahdo waa sida wasiirka uu ka dhawaajiyey dhaawacyadii hordhaca ah waana soo gaareen isbitaalladii ayaana loo qaybiyo la geynaya insha allah waana bogsoonayaan weliba haddii ilahi waxaan ilaahi uga baryaynaa caafimaad deg deg inuu ilaahi siiyo runtii dhaawacyadoodana waa in badan oo ka mid ah waaba iska fiican yihin waa sahlan yihiin inta kalena insha allah waxaan leenahay ayagana allah bogsiiyo intii dhimatana allah u naxariisto waana dee dhaqankayba ka mid tahayoo naftan bini aadamka maalintii la abuuraayey ayaa wixii ku dhici rabay qoraayeen hadduu dhimo rabana waa dhimanayaa dhaawacuna waa qoran yahay ayaguna cadaawad unbay maaragtay ay noo muujinayaane ilaahay ummaddaa ka dulqaadaan leenahay marka insha allah intaasaan rabna inaan ku soo gebagabayno waana mahadsantihiin dadka dadaalka soo sameeyey juhdiga soo bixiyey xildhibaanadii labada aqal wasiiradii akhyaartii kale faraha badneed maamulkii gobolka kulliba halkaasaan u taagannahay inaan ka qayb qaadanno dadkii maaragtay walaalahayn ahaa ee dhibaatada halkaa ku soo gaartay insha allahu wayna bogsoonayn haddii ilaa yidhaahdo waxaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ugu tacsiyeynayaa musiibadii ay maaragtay nimanka argagixisada ah ay kula kaceen een, dadka een, degan magaalada beledweyne maanta ayagoo xasuuqay dad badan oo shacab ah een, waxaa haddana soo gaaray tiro oo dhaawacyadii lasoo qaaday ka mid ah iyadoo weliba ay adkaatay dhaawacyada dhan in lasoo wada qaado oo jiidka ay xirnaayeen een, qaarkoodna maaragtay guryaha la geystay ayaa hadda waxaa noo- na soo gaartay tiro dhaawacyo ah Een, waxaan kale- u kala dirnay isbitaallada magaalada Een, insha allahu tacaala xaaladoodana maaragtay waa waa la socon doonaa wixii dhiman ee hadda lasoo daabuli waayey jidadka oo xiran darteed iyo berito ayaa diyaarado kale loo diri doonaa lasoo daabuli doonaa insha allahu tacaala waxaan ilaahay ugu baryaynaa inta dhaawaca caafimaad deg deg ah inta dhimatayna waxaan ugu rajaynaa ilaahay ugu baryaynaa naxariista janno eheladoodana waxaan ilaahay u weydiinaynaa sabr iyo imaan ilaahay inuu siiyo Een, ummadda soomaaliyeed maalin murugale ayay u tahay maanta waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala maanta oo kale inaysan soo lalaabanin oo aan ka guulaysanno cadowgaas dhiigga soomaaliyeed maalin walbaba iyo dhiigga muslimka daadinaya waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan ka guulaysan doonno dhacdadanna ay noqoto dhacdadii ugu dambaysay ee ummadda soomaaliyeed ay la murugooto insha allahu tacaala Een, marka waa waxaan u rajaynaynaa caafimaad deg deg ah dhaawac maantana soo gaara baafin ciise nuur faarax waxaa ka maqan buug iyo leysin bajaaj oo ku qoran magaciisa buugga iyo leysinka waxay ka dhumeen kowda bisha oktoobar sannadan laba kun labaiyo labaatan haddaba cid allaale ciddii aragta buug iyo leysin uu ku qoran yahay ciise nuur faarax waxaa si naxariisa looga codsanayaa inay ku hagaajiyaan teleefon lambarada eber lix hal toddobo konton iyo toddobo sagaashan iyo afar konton iyo sagaal oo laga helo ciise nuur faarax ama furaha hal konton iyo sideed soddon iyo shan labaatan iyo sagaal oo isla laga helo ciise nuur faarax ama radio dalson innaga ayaa gaarsiin doona insha allah mar kale baafin baafin ciise nuur faarax waxaa ka maqan buug iyo leysin bajaaj oo ku qoran magaciisa buugga iyo leysinka waxay ka dhumeen kowda bisha oktoobar sannadan laba kun labaiyo labaatan haddaba cid allaale ciddii aragta buug iyo leysin uu ku qoran yahay ciise nuur faarax waxaa si naxariisa looga codsanayaa inay ku hagaajiyaan teleefon lambarada eber lix hal toddobo konton iyo toddobo sagaashan iyo afar konton iyo sagaal oo laga helo ciise nuur faarax ama furaha hal konton iyo sideed soddon iyo shan labaatan iyo sagaal oo isla laga helo ciise nuur faarax ama radio dalson innaga ayaa gaarsiin doona insha allah
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
baafin ciise nuur faarax waxaa ka maqan buug iyo leysin bajaaj oo ku qoran magaciisa buugga iyo leysinka waxay ka dhumeen kowda bisha oktoobar sannadan laba kun labaiyo labaatan haddaba cid allaale ciddii aragta buug iyo leysin uu ku qoran yahay ciise nuur faarax waxaa si naxariisa looga codsanayaa inay ku hagaajiyaan taleefon lambarada eber lix hal toddobo konton iyo toddobo sagaashan iyo afar konton iyo sagaal oo laga helo ciise nuur faarax ama furaha hal konton iyo sideed soddon iyo shan labaatan iyo sagaal oo isla laga helo ciise nuur faarax ama radio dalson innaga ayaa gaarsiin doona insha allah mar kale baafin baafin ciise nuur faarax waxaa ka maqan buug iyo leysin bajaaj oo ku qoran magaciisa buugga iyo leysinka waxay ka dhumeen kowda bisha oktoobar sannadan laba kun labaiyo labaatan haddaba cid allaale ciddii aragta buug iyo leysin uu ku qoran yahay ciise nuur faarax waxaa si naxariisa looga codsanayaa inay ku hagaajiyaan taleefon lambarada eber lix hal toddobo konton iyo toddobo sagaashan iyo afar konton iyo sagaal oo laga helo ciise nuur faarax ama furaha hal konton iyo sideed soddon iyo shan labaatan iyo sagaal oo isla laga helo ciise nuur faarax ama radio dalson innaga ayaa gaarsiin doona insha allah
qabiya dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiah dalsani magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibyaal markana gudoomiyaha gobolka banaadir aan haduuq magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale oo shir jireed maanta ku faahfaahiyey howlgalla ciidamada nise ay ka sameeyeen magaalada muqdisho degmo ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga ay markaasi la wareegeen shan guri oo u karisneyd al-shabaab iyo shabakad markaasi oo markaa isku xiran gudoomiye madaale ayaa waxa uu ugu degay shakhsiyaad walba oo markaasi gacan siinaya al-shabaab in la marin doono ciqaabta ay mudihiin waxauu marka dadka shacabka ugu baaqay inaysan ka karin al-shabaab guryaha ee markaasi ay degyihiin waxa uu leeyahay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii tobanaad laba kun iyo labaatan iyo labadii waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa shacabka soomaaliyeed qodobada soo socda runtii ciidamada ammaanka maalmahan waxay wadeen howlgallo ay ku sugayeen amniga caasimadda iyo daafaha magaalada hay-adaha amniga howlahaas intay ku jiraan waxay la kulmeen meelo badan oo argagixisadu ay ka dhigteen saldhigyo ay gabaad ka dhigtaan oo gudaha magaalada muqdisho ah ciidanka nabad sugidda howlgallo ay sameeyeen asbuucii lasoo dhaafay waxay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oy deegaan ahaan u degeen rag ka tirsan al-shabaab oo ummaddaani gumaadayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda marka waxaa la soo qabtay hub noocyadiisa kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galaan ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in guryahaasi haddii ay waxaa noo caddaatay in dad soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu og labadaba miday doontaan naqatee in guryahaasi nimankaasi ay deganaayeen nimankaas arxanlaawayaasha ah oo dagaalada uga socdaan gobolada oo gabaadka ka dhiganaya meelaha qaarkood waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed inay guryahooda markay kiraynayaan ay ogaadaan cidda ay ka kiraynayaan cidda ay tahay nuuciyadeeda waa inay tagaan waxay ku yaallaa guri kastaba degmuu ku yaallaa degmada waaxuu uga yaallaa waaxda laanu uga yaallaa laantana tobantiriyuu uga yaallaa marka waa inay xiriir la sameeyaan cid kastoo guri kiraysanayso iyo cid kastoo gurigaas lahedoo iska kiraynaysaba waa in la yaqaanaa cidda laga kiraynaya guriga marka waa inay tagaan ay degmada la socodsiiyaan cidda ay gurigooda ka kiraysanayaan iyo saldhigga booliska meesha ku yaallo waa inay la socodsiiyaan si loo ogaado qofka guriga degaayo nuuciyadda uu yah haddii ay dhacdo oo guryahaasi ogaan la-aan ah kolba dowladdu tallaabay ka qaadi doontaa hadda guryihii la qabtay waa la haayaa gacantaa lagu haayaa lagu qabtay dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharcigaa la marsii doonaa waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kiraynayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nuuca uu yahay cidda ay ka kiraynayaan adiga marka ogaan la-aan lama rabo in qofku ugu dhaco god lama rabo taas marka waxaan uga digayaa dadka degan magaalada muqdisho kuwa guryaha iska leh guryihiinna cidda aad ka kiraynaysiin waa inaad ogtihiin waxa ay tahay iyo waxa ay samaynayso war guriga adiga aada leheeday haddii lagu diyaarinayo qarax ee qaraxi lagu soo diyaariyey dad ehelkaaga ah oo walaalahaaga ah lagu baabi'inayo say noqonaysaasay noqonaysaa arrintaas suuragal maaha marka calaa kulli xaal arrintaas aad iyo aad looga foojignaado sidaas ayaan soo jeedinayaa qodobka labaad oon rabo inaan ka hadla wuxuu yahay waxaa mar walba laga hadlaa shabaabka kuwa maalgeliya oo lacagaha siiya oo ama waxay rabaan ha ku sheegaane magacay doontaan ha lahadaane magaca maaragtay lacagaha ku siiyo arintaas ayadana waa arin dembi ah oo aan islaamkeennuna aysan ogolayn in lagu caawiyo qof muslima dilkiisa in lagu kaalmeeyo qof kale xadiid saxiixa rasuulka cala sla slam laga wariya wuxuu leeyahay man acaana calaa qatli imri'in muslimin bishadri kalima laqiya allahu maktuuban bayna caynayhi aysu min raxmat illaah sidaas ayaa xadiid dhahaya caleyh salatu wasalaam laga warinayo xadiidkaas macnihiisa wuxuu leeyahay qofka ku kaalmeeya qof muslim ah ee walaalkiisa dilkiisa kelmad barkeedba allaha ka dhigee waxaa wejiga looga qoraa labada indhood intuu dhex leh mid naxariista ilaahay mid ka quusta waaya looga qoraa labada indhood intuu dhex leh marka ka waran haddaad xoog ama xeelad ama xoolo aad ku kaalmaysa ka waran ama aad xog siisay waxawaaye nasiib darro waaye qaybaad ka qaadatay dadka muslim dadka dilkoodaad qayb ka qaadato marka walaalaylo waxaan leenahay ha ku fududaanina kaalmaynta cabsi kasta hadday kuu geynayso waxaa laguu qaatay intii xoolahaaga ama xeeladaada ama xoogaaga ama gacantaada cid muslima aad ku dili laheeday adiga inaad dhimataa kuu roon saasaa dhaanto marka calaa kulli xaal adoo isleh ama uu shabaab wax kuu geystaa adigu ummad kale waxuu geysanin calaa kulli xaal shabaabku waa dadka aaminsan qof masaajid ku jiro salaad dukanayo inuu murtadiyo la dilaayo qof masaajidka soo baxa in la dilo rasuulkan wuxuu uri caleyh salatu wasalaam iimaanka uga markhaati noqda qofkaad aragtiin asoo dukanaya ama weyse qaadanaya ama masaajid gelayo waa ogeedeen usaama binu zayd marka uu dila ninkii gaalka ahaa ee la dagaalamayey ee saacad kadib markii seeftale lasoo kor istaagay wuxuu yihi laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib uu dila usaama markaasaa rasuulka inta markii loo sheegaa layidhi usaama nin saas yiruu dilay usaama waxaa layidhi maxaad u dishay markaasaa wuxuu yidhi usaama laa ilaaha ila allah yaa rasuulallah wuu ku gambanaya markaasuu yidhi qatalta bacda an laa ilaaha ila allah ma waxaad disha asagoo le laa ilaaha ila allah kadib miyaad dishowra usaamow markaasuu yidhi waa ku gambanaya markaasuu rasuulka yidhi qalbigiisa maad adigu jeexdo uu yidhi yaa kuu sheegay inuu ku gambanaya marka qof muslim ah adiga gaalnimadiisa kama xukumi karti marka calaa kulli xaal dadkaasi aqoonta diineedna waa ku yar tahay hadday yaqaanaanna qaar si xun u isticmaalaya ku jiro calaa kulli xaal qofka muslimka ah waa in gacantiisa iyo carabkiisa laga badbaadaa sidaa darteed waxaan leenahay wiilashaynu ha ka foojignaadaano waxyaabaay ku halakoobayaan nin maskiin ah oo waxaan aragna hadda kahor aan soo qabanno wuxuu ku leeyahay laba doolara laysoo tuura markaasaa layidhi meel hebel bamba kusoo tuur laba doolaru dad dilaya isaga naftiisu weynaya waa nasiib darro waayo calaa kulli xaal qaajayaysan godkugu ridin qaajayaysan godkugu ridin caqli gaabninayaysan boholkugu ridin calaa kulli xaal cidda kuma ballan qaadin inaad janno gelayso adigoo qof muslima dilayso laakiin qof muslima qofku dilo inuu cadaab leeyahay ayaday ka wada buuxaan waana wada ogtihiin calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagambanayso tilaabaa laga qaadayaa haddaba arrintaas la ogaado waxaan kaloo hore u sheegnay haddana aan sheegaynaa kuwa xiraayo maxalaadkooda ama meelahooda goobahooda ganacsiga xiraayo ayagoo dhahaya amaraa nala soo siiyey xiri ma karaan qofkii goobtiisa xiro sow i xiro lay ahaanaysaa hadduu qunful ku dhejiyo laba qunfulaan ku dhejinaynaa haddii ilaah yidhaahdo calaa kulli xaal arrintaasna waxaan rabnaa in laga foojignaado kuwa u dacwo tegayena goobaha ay tegayaan ha ka foojignaadaano calaa kulli xaal garsoorkaynana waa inuu noqdaa garsoor cadaalad ah oo wuxuu garsoorkayna go-aanada u gaaray hadday cadaalad yihiinna hay-adayna amnigu waa inay noqdaan kuwii fulinayay aysan bidin dadkayna inaysan garsoor u doonanin meelo ka baxsan garsoorka dowladda hoostegaya calaa kulli xaal hay-adayna garsoorkana dib haysugu laabtaano hadday wax jiraan waxa jira iska saxaano calaa kulli xaal dadkan masaakiinta ee soomaaliyeed ha loo cadaalad falo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya aadan madoobe ayaa maanta shir gudoomiye kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka kulanka ayaa ah xogayaha guud ee golaha shacabka u magacaabay waa gudoomiyaha ayaa markaasi xogayaha guud ee golaha shacabka u magacaabay cabdiraxmaan maxamuud cabdul jaabiri kadib markii uu xilka iska cadelay xogayihii hore ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaana xogayaha cusub cod gacantaaga markaa ku ansixiyey haddaba xogihii hore ee markaasi golaha shacabka baarlamaanka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa faahfaahiyey ujeedada uu isku casilay asalaamu calaykum guddiga joogtada ee golaha iyo guddoonka waad salaamantihiin aada iyo aad baarlamaankan muddo dheer baan ka soo shaqeeyey from baarlamaan nine ilaa ten muddo toban sano ah niyar ayaan ka soo shaqeeyey baarlamaanka haddana waa baarlamaankii koo iyo tobnaad marka waxaan marka ii muuqatay oon dan mooday in aan anugu iskay uga ruqsaysto shaqada xogayaha guud aan ka ruqsaysto ayaan iskaygu aan u gaadhay maadaama sida ugu qurux badan tahay qofku markuu muddo shaqeeyo kursigu wareegaa weligeedba waa socotaa markaas an waxaan go-aan ku gaaray intaan soo shaqaynay waan soo shaqeeyey waxaan dhisay waan dhisay meeshan aad arkaysaan cid lay ahayd aan fadhina hadda wax walba waa noo dhisan yihiin wax walba hagaagsan yihiin waa baarlamaan structurekiisu dhisan yahay shaqaaladiisu tababaran yihiin waxaan filayaa in intii aan hayn karayay aan hayey hadda wixii ka dambeeyana aan ku soo celiyo guddoomiyaha oo aan anigu xilkaa banneeyo gebi ahaanba laga bilaabo maanta bismi llah raxmaan raxiim soo jeedin magacaabis ujeeddada warqadda uu guddoomiyuhu soo magacaabay guddoomiyuhu markuu arkay qodobka shanaad faqradiisa shanaad ee xorosaadka golaha shacabka sidoo kaleeta markuu arkay qodobka afariyo tobnaad faqrooyinkiisa kale ah koowaad afraad sagaalaad iyo tobnaad ee xorosaadka golaha shacabka markii uu arkay qodobka soddon iyo lixaad faqradiisa saddexaad xarafkiisa xa ama hej ee xeerasaadka golaha shacabka markii uu arkay qodobka afartan iyo labaad faqradiisa afraad ee xeerasaadka golaha shacabka markii uu la tashaday guddoomiyuhu ku-xigeenka koowaad ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka markuu arkay qodobka shanaad faqradiisa shanaad ee xerosaadka golaha shacabka markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha horyaala golaha shacabka n maanta oo ay taa markuu arkay iscasilaadda xogayihii guud ee golaha shacabka oo maanta iska casilay xilkii xogayenimada waxa uu guddoomiyuhu soo jeediyey wuxuu soo jeedinhayaa laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay saddexda bisha tobnaad labada kun labaiyo labaatanka xogayaha guud ee golaha shacabka in loo magacaabo cabdiraxmaan maxamuud guuleed oo loo yaqaano jaabir magacaabistani waxay dhaqangelinaysaa markuu saxeexo guddoomiyaha golaha shacabka isaga oo la waafajinhayo qodobka soddon iyo lixaad faqradiisa saddexaad xeer hoosaadka golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur guddoomiyaha golaha shacabka
qabiya gabagaba barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha dalsan magaalada muqdisho ayaanu kusii dhownahay saaxiibayaal wasiirka diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur oo ka qaybgalaya kulan ay soo agaasintay wasaaradda haweenka oo markaasi haweenka ay ku dhiirigelinayeen dagaalada markaasi ka socda dalka ee lagu soo rijiya al-shabaab ciidamada xooga dadka deegaanka ayaa waxa wasiir sheekh mukhtaar uu sheegay in markaasi muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka dhanka al-shabaab
way ku mahadsan tahay wasiiradda iyo mas-uuliyiinta kale ee haweenka inay kulankaas soo abaabuleen oo maantay aan isla joogno alxamdu lilaahi tacaala sida wasiiradda ay sheegtay kulamo kalaan lahaa oo runtii oo oo eh, horay wakhtigaa hoogaa cidhiiri igu ahaayo oo wakhtiga aan maqlay baa igu yaraaday waxaana insha allahu tacaala idin ballan qaadayaa kulan waasaca oo aan insha allahu tacaala ka soo qayb galo oo kale oo aan ciriiri ugu ahayn waxaan rajaynayaa inaad iga oggolaataan Eh, jazaakum allahu khayr sida la sheegay labada wasaaradood baa meeshaan eh, ku ballamay inay isugu yimaadaan iyo idinka Eh, waxa wana wada qoseeya oo eh, aan ka wada shaqaynaynana insha allahu tacaala aan ka tashannoon isu sheegno saad og tihiin shareecadeennu intay haweenku ikraamtay ama sharaftay ama weynaysay ama ay qadarisay diin qadarisayu ma jirto ee ogaada horta marka hore waadna ogtihiinbe maxaa yeelay dhammaantiinna ama badankiinna waxaad tihiin hadda gabdhaha soomaaliyeed waxbay barteen oo dakaatiray leeyihiin culumay leeyihiin barfasoray leeyihiin wax walbay leeyihiin ee hadda waxaadan ogeyn idiin sheegi maayo ee laakiin waxaan wada hubnaa wada qiraynaa shareecada ilaahay inay haweenku sharaftay sharaftooda kor u qaaday xuquuqdooda ay kor u qaaday ay weynaysay intay shareecadu weynaysay diinteennu ay weynaysay diin sidaa oo kale gabadh u weynaysa ma jirto horta aan ogaano waan ognahayee aan bannaanka u soo dhigno oo qofka aan ogeyn aan u sheegno qabla shariica nebi moxamed intuusan imaanin gabdhaha say ahaan jireen iyo meeshay mujtamaca ka joogeen waad ogtihiin iyo sida nebiga sala allahu calayhi wasalama uu kor ugu qaaday xuquuqda ay leeyihiin markaa horta intaasaa nagu filan ma nagu filan tahay shareecadeennu waxayna siisay oo xuquuqa ma nagu filan tahay alxamdu lilaahi haddii ay dhacdo ee gabdhuhu marmar inay wax dareemaan waa laga yaabaa haddii tafsiirka diinteenna laga xumeeyo ama laga qalloociyo ama si laga yeelo waa laga yaabaa gabadha inay wax tabato mise maahan haa laakiin diinta toosan ee xaniifka ah ee wasatiyada ah ee toosan oo nebi maxamed laga soo gaaray xuquuqdooda way u kafaalaynaysaa insha allahu tacaala tan kale maadaama taas aan haysanno ayaa waxaan rabnaa inaan taas ka wada shaqayno gabdhaha wixii ka maqan oo xuquuqahoy tabanayaan ay helaan wixii ilaahay uu siiyey oy haystaanna loo adkeeyo aan la dulminin oo hadda meeshaan inta fadhida hadda waan u jeednaa gabdhaha hadda waxay noqdeenba mujtamaca soomaaliyeed tirada ugu badan waa gabdho mise ma ahan iyagaa ugu badan qoys walba markaad fiiriso bal waxaa la dhihi karaa maanta waxay noqdeen lafdhabarka eh, bacdallahi nolosha iyo dhaqaalaha soomaaliyeed inay iyaga noqdeen maanta qoysku ay gabaru biisho iyo kan uu aabbaha biilo yaa badan kan gabdhaha badan markii la fiiriyo runtii marka waxay yihiin lafdhabar bay ka yihiin mujtamacan soomaaliyeed ee aan maanta la noolnahay ama aan ku dhex noolnahay marka waxaan rabaa kollay wakti eh, la niqaashi karo oo su-aal la iswarsan karo oo oo oo oo nagu filan waa la isu heli doonaa maanta ani meel baan u socdo wasiir ku-xigeenkaa yimid kelimada wasaaraddu ay leedahay hadda wasiirka wasiir ku-xigeenkaa jeedin doono shariif saalax eh, saasaan wasiiraddu isku ogeyn Eh, ilaa waa ilaa inaad timaado waayo ballanta un baan ku imidee wakti dheer maanan haysan iyadan hadda waydiin sheegtay taas markaan ka gudbo xuquuqda bani aadanka iyadana iyo carruur baa la sheegay iyaguna inta shareecadu ay weynaysay ama xuquuqdooda u dhicisay ama ay u raadisay anigu ma arag cid kaloo u raadisay iyaduna ma aragay ogaada bani aadan marka la yidhaahdo bani aadan iska dhaafe xuquuqul xayawaanaad bay shareecadeennu bannaanka saaraysaa xayawaanka naftiisaa la diidayaa in dhibaato loo geysto waxaad og tihiin naag dembi weyn gashay oo reer banu israa'iil ahayd bukhaari sida ku qoran ayaa ilaahay janno geliyey waxayna ku gashay ey bay aragtay oo meel dhooqo aho biyo uun ka gureen carabka saas ugu taataabanaayo oon dartiisa eygaa intay waraabisay oo weliba hataa wadaan ma haysane khufkeeda intay ceelkii gashay biyo ugu soo shubtay siisay buu ilaahay ugu dambdhaafoo janno ku gashuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam bukhaari buu ku qoran yahay xadiidkaasu xuquuqda xataa bani aadan iska dhaafe tan haw eh, tan oo oo- oo xayawaanaadka xataa shareecaduna meel bay saaraysaa bani aadannimo haddii la yidhaahdo wax shareecada la midahu ma jiraan xuquuqda bani aadanka uu leeyahay inay dar yeesho waxaad garanaysaan nebiga sal alla alay wasalam aan inay ishayeen ayaa habeen ciidankiisu soo qabteen markay soo qabteen ninkaas umaamata bnu usaal baa la dhihi jiray gacantay ku soo dhigeen masjidka nebigay ku soo xireen nebiga markuu arkay wuu gartay nin hogaamiye ah oo oo oo oo wuxuu ahaa ugaas abuu ahaa bal warrama maxaad haysaa buu yidhi humaamo humaamo war adag buu ku yidhi wuxuu yidhi in taqtul taqtul daa dammin wa in tamnun tamnun calaa shaakirin wain turid ilmaala fasa- fasal tucta maa shi'ta buu yidhi haddaad idishina wuxuu yidhi qof dhigle baad dishay haddaad galladaysato oo wuxuu yidhi aad abaal i gashatana qof abaal la gashan karaan ahay haddii aad madax furasho doonaysidna wuxuu yidhi xoolo waan haystaahe sheego waa lagu siinaya inuu islaam ma islaamaysaa buu yidhi islaami maayo yidhi anigu lagama lagama yaabo ma islaamaayo nebigu waa ka tegey waa ku soo noqday kelimadii buu ku yidhi tii buu ku celiyey isagoo diidan buu nebigu yidhi iska daaya ninkaan ha tagay markuu horta nebiga ka jeestay buu yidhi moxamedow waa gaajaysanahay nebigu wuxuu faray hashiisii in loo sooliso hashii nebiga in loo soolisho nin cadowgaaga ah oo ku dilayay oo gacanta aad ku soo dhigtay hashaada inaad u listo yaa laga helayaayoo kale yaa marka shareecada xuquuqda markii dambe nebigu isagoo diidan buu yidhi iska tagoo orodoo iska sii daayuu yidhi isagoon waxba qiran waxba ogolaan buu yidhi dhaafa faraha ka qaada Ee markii dambe isagaa iskiis u islaamay yacni waxaan ula jeedaa shareecadeennu xuquuq bani aadan hadday tahay mid xayawaan hadday tahay mid insaan hadday tahay mid carruureed hadday tahay wax kula mida ma jiro wax kula midahu ma jiro Eh, taas markaan ka gudbo waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tegayba inaan u jihaysano inaan ka shaqayno dhanka ammaanka mise ma ahan maanta waxaa noogu daran dhammaanteena waa inaan ammaanka ka shaqayno waxaan hubaa intaa hadday ammaanka muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna mise maaha intaa waxaa shaki leh laba qof oo eh, hal guri ka soo wada baxday ma jirto intaa ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeennu intay la eg tahay intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaya oo ummadda baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo ee insha allahu waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay ammaanka inaan ka wada shaqayno si aan uh, u baabi'inno cid kastoo ummaddeenna dhibayso marka taasna
mukhtaar rubacale oo musar wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kaasi ahaa guud ahaan barnaamijka wareega caawa halkaasi uu ku egyahay anigoo cabdinaasir maxamed maxuud ee barnaamijka idinla socodsiinaya soona saaray cabdihaab cabduqaadir iyo farsameynayo barnaamijka geesi intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo